warkaas waxaan ka maqlay oo aan ka aragnay baraha bulshada amisom weli ma soo gaarin warqad cad oo ku saabsan amarkaasi ma aanan helin ilaa iyo xilligan cadeymo ku saabsan amarka ka soo baxay gudoomiyaha gobolka marka laga reebo inaan ka aragnay baraha bulshada oo kaliya marka waxaan sugaynaa inta laga helayo warqad cad oo ku saabsan shaqada wadamarista ciidamada amisom ee gudoomiyaha gobolka uu soo saaray ma jiro wax warqada oo cad oo ilaa iyo xilligan taliyaheena gacanta loo geliyey marka cadeymo ma hayno baraha bulshada bes ayaan ka aragnay arrintaasi
ma jiro go-aan anigu aan qaada karo laakiin haddii arrintaasi ay noqoto mid rasmi ah waxaa ka fadhiisan doona taliska sare ee ciidanka amisom waxaana ka soo saari doonaa war